yashuuca cutubka toban iyo toddobaad oo intaanuna waxay ahayd qaybtii qabiilka reer manase waayo isagu wuxuu ahaa curadkii yuusuf maakiir oo ahaa curadkii manase oo aabbe u ahaa gilacaad wuxuu helay gilacaad iyo baashaan maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa dagaalyahan oo reer manase iyo reerahoodii intii hadhay iyana qayb bay heleen kuwaas oo ahaa reer abiceesar iyo reer xeelekh iyo reer asraa'eel iyo reer shekem iyo reer hefer iyo reer shamidaac intaasu waxay ahaayeen ilmihii labka ahaa ee manaseh ina yuusuf sidii reerahoodii ahaayeen laakiinse saloofexaad ina heefer ina galeecaad ina maakiir ina manaseh wiilal ma uu lahayn gabdho mooyaane oo magacyadii gabdhihiisu waa kuwan maxlaah noocaah xoglaah milkaah iyo tirsaah oo waxay u dhowaadeen wadaadkii loodhan jiray elcaasaar iyo yashuuca inanuun iyo amiiradii oo waxay ku yidhaahdeen rabbigu wuxuu muuse ku amray inuu walaalahayo dhexdooda dhaxal naga siiyo oo sidaas daraaddeed amarkii rabbiga aawadiis ayuu yashuuca dhaxal ku siiyey walaalihii aabbahood dhexdooda oo reer manaseh waxaa ku soo hagaagay toban meelood oo aan ahayn dalkii galacaad iyo baashaan oo webi urdun ka shishaysa maxaa yeelay gabdhihii manaseh waxay dhaxal ka dhex heleen wiilashiisii oo dalkii galacaadna waxaa lahaa wiilashii manaseh intoodii hadhay oo soohdintii reer manasehna waxay ahayd ilaa aasheer iyo tan iyo migmataah taasoo ku hor taal shakeem oo soohdintu waxay ka baxday xagga midigta iyo ilaa dadkii degganaa cayn tafuu'ax oo dalkii tafuu'axna waxaa iska lahaa reer manaseh laakiinse tafuu'ax tii ku tiil soohdinta waxaa iska lahaa reer efrayiim oo soohdintu waxay u baxday durdurkii qaanaa oo durdurka xagga koonfureed ka ahaa magaalooyinkaas ku dhex yiil magaalooyinkii reer manase waxaa lahaa reer efrayiim soohdintii efrayiimna waxay ahayd durdurka xaggiisa waqooyi oo waxaa soohdintii dhammaadkeedu ahaa badda dhanka koonfureed waxaa lahaa reer efrayiim dhanka waqooyina waxaa lahaa reer manase oo badduna waxay ahayd soohdintiisa oo waxay gaadheen ilaa reer aasheer oo waqooyi jira iyo tan iyo reer isaakaar oo ku yaal xagga bari oo reer manaseh waxay reer isaakaar iyo reer aasheer ku dhex lahaayeen beetsha'aan iyo magaalooyinkeedii oo dhan iyo yiblecaam iyo magaalooyinkeedii iyo dadkii degganaa door iyo magaalooyinkeedii iyo dadkii degganaa cayndoor iyo magaalooyinkeedii iyo dadkii degganaa tacanaag iyo magaalooyinkoodii iyo dadkii degganaa megiddo iyo magaalooyinkeedii iyo xataa saddexdii meelood ee dhaadheereed laakiin reer manaseh ma ay eriyi karin dadkii degganaa magaalooyinkaas reer kancaanse waxay doonayeen inay dalkaas sii degganaadaan oo markii reer binu israa'iil aad u xoogaysteen ayay hawl saareen reer kancaan oo ma ay wada eriyin oo reerkii yuusuf yashuuca bay la hadleen oo ku yidhaahdeen maxaad qayb keliya dhaxal noogu siisay maxaa yeelay annagu waxaannu nahay dad badan oo rabbigu waana barakeeyey ilaa haatan markaasaa yashuuca wuxuu iyagii ku yidhi haddaad dad badan tihiin haddaba kaca oo duudda taga oo waxaad soo goosataan dalka reer feris iyo kan reer rafaa maxaa yeelay dalka buuraha leh oo reer efrayiim waa idinku cidhiidhi markaasaa reerkii yuusuf waxay yidhaahdeen dalka buuraha lahu naguma filna oo reer kancaanka deggan dalka dooxada leh oo dhammu waxay leeyihiin gaadhifardood bir ah kuwooda deggan betashe'aan iyo magaalooyinkeeda iyo kuwooda deggan dooxadii yasraceelba markaasaa yeshuuca wuxuu la hadlay reer yuusuf kuwaasoo ahaa reer efrayiim iyo reer manaseh oo wuxuu ku yidhi idinku waxaad tihiin dad badan oo waxaad leedihiin xoog badan haddaba qayb keliya heli maysaan laakiinse dalka buuraha leh idinkaa yeelan doona waayo inkastoo uu duud yahay waad jari doontaan oo meelaha laga baxana idinkaa yeelan doona maxaa yeelay waxaad eri doontaan reer kancaan in kastay leeyihiin gaadhi fardood bir ah oo ay xoog badan yihiin